bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal kulanta fayla ka dhawaada warka hamiinimo idaacadda warsan dhugunsadayaal oon maadon warka intuuna ka guda jarno qodobadaysa inka dhegeysaan walibaa ku mid ah dada ha ku barakaci gudaho degmada bardaale duqa degmada beledweynena weliba usiina ku hadaleeya waana faahfaahayn kubiidaya doonti ka doonti furowka kulamada baarlamaanka hirshabeelle oo reeda lomdhiki khayrana weliba usiina qaabiley wafdi ku dareera qaramada midoobe booliiska somalilanna waliba waryoha ku saarayna weerarkii boorama guddiga doorashada galmudugna waliba iyo ansixiyeyna heer hoosaadka iyo ka shaqeeyayaan xildhibaano xukuumadda ku dalbaday in la kooyaan qorshe eedda qodobada banaanka ee warkiisinka dhegaysan wadimaadan walibaa ku mid ahaa ardada iraaqa oo ka biiray mudaharaadyo kudeera dalkaasey iyo qofkii bedeli lahaayey abukar al bakhdad oo la diliyey
warsan media network waxay idiin soo tefisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaala ha ka dhawaada markala warka hamiinima idaacadda raadiyaha warsan dhugunsadayaala weliba dheegtanaa qodobadii aan ka winaayey ee warka hamiignimo dhugunsadayaala taariikhda iyo kaydinto labaatan iyo siyeedka bilo tobanaad ee sanadka labada kun iyo toban iyo sagaalka haddii aan kahormar dhinacaasi iyo degmada ee berdaale weliba yeetaa wararka ha ku bahayaan weliba iyo sheegahayn in degmadaasi iyo kubarakaceen dada
kureedda markii todobaadyadiin ka dambeysay wiin iyo aan ka quwadeen roobabka deyrta gobolada dalka ee soomaaliya islamarkaasina iyo ka tiirseen dadka iyo duunyadaba waliba degmooyinka qaar bulshada kanolati ee taato saameyn iyo kaweeldhati deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waliba isu ka mid ayaa deegaanada meelo roobka ka quwadeen walibana degmooyinka qaar iyo ku jaree barakaha kureedda markii bulshada kanolati miniteed iyo biyo iyo aangaleen degmada berdaale ee gobolka baay oo qiyaastay lixdan kilomitir iyo anjarta magaalada baydhabo weliba ku dhowaada saddexa kun oo minite iyina hanoluku barakaci daalada meelisay iyo ah ka fataheen siduuse sheego gudoomiyaha degmada berdaale maxamed isxaaq caraas oo ka sugan baydhabo
degmada berdaale toddobaad kun weli ku dararay daadad oo hagali degmada oo dhibaato injeyska shacabkii meelika noolay madba madiinka damboy tira horhaandarahayn saacadun hatuuna shirka jiraad qobdahayna degmadii walaadad ek noolay wali inku barakaceeneed inagaas iyo meylitaage dhiyogaaso ilaa hata banghirna wali inkayaa badan hata oo muddo dhowba lang aragna biileyl ku rora waana dadka tan oon haay masquloogii wali iska darsamay iyo biyoogidaadka haayan dadkii bakhaaradii raashinkii gabaabsiyo hoyi mille guryaalkii ilaa saddex kun afar kun guri haato wal ku barakaci marka geeka shirka jiraad wali ku saabsiya qaylo dhaantaas oo unuk qaylo dhaamiyaana degmada berdaala una on qaylo dhaamiyaana dawladduuna hata ka tirsigna maamulka koonfur galbeed waata wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka un dhanba hato fidhina haydaha samafalka iyo dawladda federaalka lan kasto iyo jaaridda kujeeda koonfur galbeedba wari geeka qayldhaankaana ka saabsanyaa in ummataas ka baaba-ahayd degmadaas berdaala gurma degdeg ila haldeersii biyoogaas oo hata ilaa iyo xad bameelba anka kahay ilaa hataba qulqulahayan madba meelinka dambood sii deerahayan haana moodin ha ka nagadahayan degmadaas wale baahantaa gurmad biyoogaas wale ku dhalan doonaa caafimaad darro hoob iyo sii dareera shiwan biyoodka malaariyada iyo cudurro kaleba marka walanka baaqanay lankasta oo qusayta iyo lankasta oo soomaaliyeed iyo lankasta oo kujeeda koonfur galbeedba walanka baaqana in lankasta walaasuhaaya degmada berdaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in degmada berdaale iyo ambaahanta gargaara deg deg ee waliba kale uusa ku hadalay xaaladaha dad ku jarta degmadaas tahay daadad oo biyo ciidan badan oo milibkoyn lagu ogayna xaas waxaana soo saameeyeen dhammaan degmada berdaale meeli ku dornaytay waylaa sheegahaya inay meelana baqaaradii raashinka ka jareen wada qooyeen ilaa sheegay guryaalka inay lakooda roorahayo oo biyo daradeelinku roorahay wa magaalo dhan waa waa biyo wada jiifa mayleerayusa sida hadilka dhawaajiba musqulooga naftiyoba way buux dhaafiyay biyoogii daadadki kooyan markaas dib u hegnageena walaagii oo wasaqay ka jartay ceelshii oo haayeen markii horeba ceel gacmeed ama ceel jijiid haayeen way wada galay biyoogii wasaqda haayeen wada gali hadda isticmaasho haliso markaad biyoogas naftiyo wasaqooween way baahan yihiin fishing ama mayleeraay ceelashaas inay nadiifiyo dib lagu nadiifiyo baahan yihiin maadaama biyogadaadkii wasaqdii saxaradii iyo walaagii ee baktahayay biyoga sheeneen wada galeen isticmaashoo iidan hadan halaa ma isticmaalo karo degmada guud ahaan ceel markaas way ku nooleetay biyahaan helaasay ceelalkaas oo ceel gacmeedka ah marka maadaama ceeb biyogisaasnagadeen way fadaane horta daadadkaasaa galay magaalada dadki dhan banaanka wada seedeen oo magaalo lagu qaxahaye way baaqi daraane dhammaan hay-ado mayleraays samafalka oo caawiyo jaray mayleraays guud ahaan koonfur galbeed way fadaane ini gurma degdege lanfidii oo laka caawiyo dadkaasi si oon helo fadan biyo nadiife si oon helo fadan raashiin way kaloo laa sheegahaya inay magaalada ka dhalatay kanaaco tiro badan ka dhalatay maadaama daadkii biyoog sheeneen kanaaco badan dhalatay oo dadkii xitaa eedanka adag tahmiinka inay la bareegala marka anoo ka faa'idayso fursaddan way baaqan daray wasaaradda caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya hayadaha caafimaadka inay la helo mayleraa biyo nadiifiyihii oo ceelashaas ka nadiifiye fadi iyo inay la helo shandarowayaal daaweysan si dadkaasi oon ku galaan kanaacada marka baaqaasi dheera ayaa wayla lamid ahaa guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha gobolka baay baaqaasi wadaraan iyo qayladhaantaasi runtii bardaale way haytay magaalo degan haytay laakiin hadda dhibaatooyinkaasaa dadkii haka zaa'idi marka way fadaanah inaysi degdega lan caawiyo dadkaasay wal alla wali gurmada lala deeri koro la deera oo badan si ceelashaasay mayleraaso wasaqdaas galay lan nadiifii fadi si dadkaas biyo nadiif lan helo fadeen iyo si dadkaasi lankeela fadi mara kanaaca ama mayla shandarwo iyo ka galaan kanaacada biibaxaas mayleraaso way rajeena insha allah dadka degmada bardaale inay mayleraaso runtii iidan ku xugno ilaahay laakiin nimcadaas sheenay barwaaqo ilaahay sheenayo nimco kastoo ilaahay sheen way laka yaabay khasaaradeenna isku wadata marka yoon insha allah w gurmada la haljeerigi doona dowladda koonfur galbeed guudaha guud ahaan oo noinka horeeya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicaiis xasan maxamed laftigareen way diyaaringanaa inay mayleenahay gurmana waana insha allah qayladhaantaas in la qaybsadaan weli dowlad tabartien hadla deeri doonta si degdegna way argi doontaan insha allah baaqeena iyo xaaladda ku-teegan degmooyinka qaar ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareem uuse warqadaha kubati xafiis iyo maqdhawey guddiga gurmadka fatahaada deegaanada koonfur galbeed walibanu iyo ku kooban yihiin sagaal xubnood oo laha kushal xuli golo wasiirada koonfur galbeed iyo gudoomiyaalka sideeda gobol ee koonfur galbeed baay bakool iyo shabeellada hoose iyadowaana guddiga ku shaqay doona gurmadka lansuubiyow dadka saameynta ka waldatay fatahaada webiga shabeelle deegaanada shabeellada hoose iyo daadada ka fatahay deegaanada kale ee koonfur galbeed ee soomaaliya
dhinaga kale magaalada si ee buladeynuun hambadhugunsiyaala doon iyo saarnaayaan tumiyo saddex qof iyo walba iyo haatay tooyay ka guddoontii gudo magaalada beledweyne iyadawaana fatahaad hoogan iyo ka saamaytii webiga shabeelle walibana jare dhimasho ku dhaladii doontaasa tumun ku mid ee dadkaasi iyo lubaysanya walibana ku badbaaday saddex qof oo ka jaarta duqa degmada beledweyne safiya xasan sheekh cali jimcale iyo guddoomiyii hore ee gobolka cabdifataax afraha duqa degmada beledweyne safiyo xasan sheekh cali waliba ayay sheegtay in raabtun iyo hanbahen iniyo gurmad ahaan iyo unseedaan deegaanka ceer jaale haabhaato masiibo iyo la kulumeen iyadoo la hadalaasay warbaahinta waliba ayay sheegtay iniyo dhimadeen tumun qof ooyo ka jaraan mas-uuliyiin iyo dad shacabe islamarkaasna dadkaasay wili ee langhelna meydasho kulun deg deg hayo iyo geeka magaalada jowhar iyo kubaladeen guddiga roogtada ee baarlamaanka hiirshabelle waliba iyo inahanayo go-aanayo unku deereen inay reeda landhika furowka baarlamaanka kulunkaasi waliba sheega guddoomiyaha ee guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabelle cusmaan bare maxamed walibana la go-aamiyey in muddo toban maalmood kureeda reed landhika sabab la xiriirta fatahaada webiga uusakasuubi magaalada beledweyne saas oo kale guddiga waliba iyo isla fahmina inayo qayb u qaada doonaan gurmadka dadka ee ka dhibaataysan magaalada see beledweyne islamarkaasna wafdo melise ee landiri doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre nabale bowsina xafiisiya ka qaabilay erigay gaarka ee xogaayaha guud ee qaramada midoobey aan qaabilsan owlaado iyo khilaafaadka hubaysan ee gamba dhibotgea kulunkaasi dhexmari ra-iisul wasaaraha iyo ergey gaarka ee xogaayaha guud ee qaramada midoobey aan qaabilsan owlaado iyo khilaafaadka hubaysan waliba isee koolunku hadlay sidii lunkorseeda lahay in owlaado la askareeyo sidii la badbaadiyo mustaqbalka owlaada ra-iisul wasaaraha waliba useekos uunku mahad celiyey ergey gaarkasey hadhawaayo kayuusan subi waana ka bogaadiyey dadaalada dowladda iyo rediya nkaawayeese ciidanka ee ku qayb qaadow kolanqaadow ka ilaaliyow ka xuquuqda owlaada ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ayaa hayko virginia gamba uusan caddeeyey in dowladday ku go-antay in soomaaliya ay noqotay dal nabad e guul walku ool ay deertii tilaabooyinka lanqaado kora xasilinta dalka arrintaasayna waliba yaan horseetay in owlaado iyo dhammaan bulshada iyo helaan nabad waarta taliska booliska somalilanna waliba iyoona faahfaahin iyo kubiyeyna weerar ragubaysan iyo xalay iyo ka qaadeen saldhigga dhexe ee ciidamada somalilan iyo ka leeyihiin magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer tali ku-xigeenka ciidamada booliska somalilan ee sheegay inay howlgal iyo kasuubayaan iyo unsuurtagal inay gacanta iyo ka dhikahaana ku mid ee dadkii weerarkasi ha ka qaaday meelo hanukalna iyo ombasadan dhinigaasi iyo dalka etoobiya walibana hadeesha intaas ka daray in weerarkaasi iyo injarna wal khasaare ha ku deri ciidamada haabhaato iyo wadaan baaritaano kale oo ka eedan weerarkaasi kureedna reed iyo han sheega doonaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudugna waliba geeka kulun qabalhaday xubno guddiga doorashooyinka galmudug oo usaamaga dhawi wasaaradda arrimo gudo soomaaliya iyadoo waana meel mariyeen qorsho iyo ka shaqeeya doonaan xubno guddiga oo ku kooban tomiyo saddex xubnood waliba si wadajira iyo ansaxiyeena horsho howlgalsho ee caadiga iyo heerhoosaadka iyo ka shaqeeya doonaan guddiga farsamada maamulka usadhisa galmudug waliba yooyina hanayo shan magdhabeen wasaaradda arrimo gudo iyo sheekh shaakir walibana kakasta buusaya kowada howliisa caadiga iyada waana shirar shala duwan iyo alweeldhadahayaan qaybo shala duwan ee bulshada ka nool nigaasi iyo maamulka galmuduga xildhibaano ku tirsan aqalka kore ee baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan hanga kujeeda deegaanada hirshabeelle waliba si kulul iyoona unku hadleena fatahaada webiga shabeelle uuse jeysidii beledweyne iyo dhibaatooyinka kale uuse ku dhaladay sanatar cusmaan maxamuud doofle yasheegay in muhiim yeetay in lungurmada shacabka beledweyne oo meelise ka dhibaataysan kureedda webiga shabeelle oo meeliseha ka fatahi waliba nuu sheegay in sanad kasta lanqayla dhaamyo waana iyo walba iyo hanka ziyaadiyana islamarkaasna lagu baahanya xukuumadda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle inay yoola kooyaan qorsho eed ee dadka ka nool magaalada beledweyne waa lankaga wadawa idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada beedhabo dhugunsadayaal seetii siyada dhibeysan lama megahartis iyo warkii hamiinima ay ku dhugunsadaytaan warkana waliba hasan jeediyahaye anoo bilahilah sheekh sheeb dhinigaasa iyo wararka caalamka on hambana arday iyo ciyaal iskuuley ee waliba yoyina haana yohanes ka baxeen jididka magaalada bagdaad iyo koonfurta iraaq siyo onka biiraan mudaharaadyo meelisay iyo ku dhiyahayaan waliba yoyina haana yo ka qayliyaayaan iskuul majara fasalna majara ilaa maamulka usu ka burburo walibana yoyina haana yo ka qayliyaayaan mudaharaadyada ee magaalada say ee diiwaaniyaha iyo kasuubyaayaan taase waana boqol iyo siyeetunka kilomitr iyo injarta koonfurta galbeed ee dhinigaas iyo magaalada bagdaada iska dhiyow kulaladi mudaharaadyadase waliba ee tatowlaka dili toddobaatan qof tan iyo khamiisti midowda jaamacadda iyo iskuullada diiwaaniya waliba yoynahana geekyo ka dhawaaqeen todoba maalmood oo shaqo roojin e ilaa iyo kudhiida taliska ciraaq iyada waana kumnaan arday iyo macalimiin jaamacadeed iyo hanaska baxeen jidadka waana mudaharaadyo dhikaayeen saas oo kale qareeno iyo injineere yaha ka biiri mudaharaadiyada iyada waana xaniben ama istaajiyenga jididka ee langmaro dawladda si iyo ankuhorseedaan shaqaalo dawladda ee deero waxafiisyadiyo mudaharaadyadun waliba kooyana iyadawana wasiirka tacliinta kore ee haddii uusa unkudigiya bahda walbarashada inayo qaybyo ku galaan mudaharaadyadaasiya anka dambayntii dhugmunsadayaala maalin kureedda markii maraykanka uusa shaca ku qaaday inuusa dili hogaamiyihii urarka ee lamaga bahay khilaafadda islaamka weliba haddaha batay warar kale oo sheegayaan in la dili hogaamiyihii kore ee ku tirsan urarka i s hogaamiyaha maleeshiyaadka kurdiyiinta ee suuriya waliba uu sheegay in maraykanka uusa weerarka dili abuxasan al muhaajir oo hay afhayeenka ururka islamarkaasna suuradgaliyan hayna in xilka kula wareega abubakar al baghdada ilaa iyo hadda maraykanka ma xaqiijin arrintaasa balse warbaahinta maraykanka waliba iyo inahan hawarmayaan in almuhaajir laka dili weerar duqeyn hay oo xiliuusa ka safraayay jidda kiyaala waqooyiga ee suuriya dalalka saaxiibada le ee maraykanka waliba iyo ku diganaa in dilka abubakar al baghdad iyo inku dhikaana in la afjar dagaalka la kala jara kooxda iskamaga dhowtay khilaafada islaamka warkiyaminima idaacadda warsan ku dhugunsaaseen iyo dhugunsayaal intaninkaga waa ka waliba hasaare waana sinjeedi ayaano bilahdaal sheekh shacba inta warkun kuwalama dhireedun kumaan dhugunsayaal walibaasin kutubay saas nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu